bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wasiirka wasaaradda gaadiidka eerka iyo dhulka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ka warbaxshay hakid ku yimid duulimaadkii shirkadda turkish airwed diyaaradaheeda ee magaalada muqdisho isagoona sheegay inaan ahayn cilad kale oo la xiriirta garoonka diyaaradaha yeeshee ay tahay cilad dhanka hawada ah oo ay shirkaddu kacbatay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qayb galay mashruuca furin loogu sameynayey qaar ka mid a qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee caalamsaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geeli xaaf ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa howlgallo lagu soo badbaadiyey xoolo ay dhaceen mali ay ka dhaceen dadka deegaanka ee gobolka galgaduud waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolkaasi gaar ahaan dhinaca bari iyadoo boqolaal xoolahana maleeshiyada al-shabaab laga soo badbaadiyey heerka shaqa halista dalka ayaa ah mid hooseeya taasoo sababtay in dhalinyaro badan oo waxbartay iyo kuwo kaleba ay shaqa la-aan ku yihiin gudaha dalka magaalada kismaayo waxaa hadda ka jira dhalinyaro isku tegay oo samaystay fursado shaqa abuur ah haddii ay baydma warbixinayaan oo idin haydhaa magaalada baydhabo waxaa laga bilaabay afuuridka danyarta ah ee ku sugan magaaladaasi kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid a gobolka bay gudoomiye ku-xigeenka guddiga taakulinta ee gobolka bay ayaa waxaa warbaahinta u sharxay qaabka ay tahay in dadkaasi loo afuriyo inta loo guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa lagu wadaa inuu la kulmo dhiggiisa waddanka ruushka faladimir putin waxaana shirkaasi uu ka dhacay ama kulankaasi magaalada bariis ee waddanka faransa kaasoo ah kulankii ugu horreeyay labada madaxweyneha iyo shan oo ay ku faaqiidi doonaan xiriirka labada dal ee faransiiska iyo ruushka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subax wanaagsan waa sagaal iyo labaatanka bisha shanaad ee may sanada laba kun toddobiyo toban warkiio fidsan wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey habkad ku yimid duulimaadkii shirkadda turkish airways ee garoonka diyaaradaha aadancadda aeroboort ee magaalada muqdisho wasiirku waxa uu sheegay in duufaano dhanka hawada ah cilado la xiriira ay diyaaraddu u baaqatay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay islamarkaana ay jirin dhibaato kale oo diyaaraddu ay la baaqatay waxaana wasiirka hadaladiisi ka mid ahaa
aradaha usoo degi waayeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxay ahayd keliya dabaysha oo xadkii loo ogolaa diyaaradda inay ku soo degto ka badnayd marka diyaaradda marka ay degayso dabaysha gadaal kaga soo dhacdo haddii ay dhaafto sbiidkeeda ilaa iyo sartan limit looma ogolo diyaaradda inay soo degto kaasna waa company policy oo kambaniga ayaa dejistay sharcigaas turkish airlines mana aha mid khusaysa airbortiga muqdisho oo keliya waxay khusaysaa meel kasta oo ay tagto turkish airlines wax maalmihii lasoo dhaafay keliya dhacay maaha waa wax mar kasta dhaco muqdisho ka dhacayaa wadamo kale ay ka dhacdaan aeroborabo kale ayay ka dhacaan marka waa xaalad normal ah alxamdulilah turkish airlines waxay sameeyeen diyaarado dheeri ah ayay soo direen si dadkii loo qaado arrintanna ma ah ayaanan loo qaadanin arrin wax kale ku saabsan keliya waxay ahayd dabaysha ayaa badnayd saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay haddii wixii ka dambeeyana operationska sida caadiga ah ayuu u soconaya sidaad arkaysiin aniga iyo maareeyaha skama labadeenaba airboorka ayaan joognaa waxaan si toosa ula shaqaynaynaa eh, turkish airlines iyo diyaaradaha kaloo idil si aan u hubsano eh, operationska inuu si wanaagsan oo sidii loogu talagalay uu u socdo waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka irka iyo dhulka ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa ka qeyb galay mashruuc afuurin lagu sameynayay qaar ka mid a qoysaska danyarta ee ku nool magaalada muqdisho ha yeeshee warbixintaasi nuur saciid tahliil ayaa inoo soo socota magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee galmudug waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya axmed ducaali geele xaaf wariyaha iyaga cabdixasan awowe ayaa waxa uu goordhow inooga warramay balqabanqaabada iyo sida u socoto magaalada cadaado waxaa ka soconaya maanta guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug oo maanta la filayo inuu ka dhaco magaalada cadaado caleemasaarka oo qabanqaabadiisu ay socotay beryahan waxaa la filaya inay ka soo qayb galaan mas-uuliyiin kala duwan oo maamul goboleedyada kale ee dalka ka imaanaya si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha waxaa kaloo jooga halkan oo shalay ba yimid wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faalax juxa marka maanta marka caleemasaarka ay xakaayada ayuu ka dhici doonaa insha allah waxaana la rajeynaya in ay mas-uuliin farax ku sheegay oo ay ka mid yihiin madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland ay ka soo qayb galaan sida la qorsheeyey ama la la sheegay oo ay sheegeen guddiga ay ii sheegeen guddiga qabanqaabada caleemasaarka marka sidaas ayay u socotaa magaaladana waa laga dareemayaa gargarowga caleemasaarka dhanka amniga iyo dhanka bulsho ahaanba waa laga dareemayaa in magaalada caleemasaarka uu ka dhici doono oo amniga ayaa si aada loo adkeeyey xaafadaha iyo waxaa ka dareemaysaa in amniga leeda habeenkii ah weliba in si gaara amniga loo sugayo iyo madaxtooyada oo ay ka dhacayso oo ah goobta ay ka dhacayso caleemasaarka iyadana oo hadda iyo aada loo adkeeyey cabdixasan awowe wariyaha iyaga magaalada cadaado ayuu kaasi ah wixii kusoo kordha caleemasaarka madaxweynaha galmudug oo qabanqaabadiisu magaalada cadaado ay ka socoto magaaladaas maanta la qorsheynayo inay dhacdo wararka iyagii barnaamijyadeena soo aadan ayaad kaga bagan doontaan ciidamo xooga dalka ayaa howlgal lagu soo badbaadiyey xoole ay dadka deegaanka ka dhaceen maleeshiyada al-shabaab waxay ka sameeyeen qeybo ka tirsan gobolka galgaduud xoolahaasi oo ka badan boqol neef oo ari ah iyo howlgalkaasi sida ay ciidamadu u sameeyeen iyo weliba dagaal ka horeeyey oo dhex maray dadka deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab oo laba ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay halka dadka deegaankana hal qof laga dilay waxaa inooga waramay jenaraal axmed maxamed taree disheed taliyaha guutada konton iyo labaad ee ciidamada xooga dalka
insha allah waa mahadsan tahay nimankan al-shabaab la yidhaahdaa waa niman alqaacida ah waa niman shacabka soomaaliyeed inay dhibaataydaan maahane wax kale aan ka shaqayn marka waxay hadda usoo dhigteen inay shacabkii dhacaano xoolihii shacabka ay ka dhacaan iyagoo maakiin dhacayo nimanka madaxda oo waaweyn ayaa ku afuraayo marka xoolo la dhacay sidii loogu afuraayo diiwaanada mama naqaano laakiin waxaan ku qasbanahay inaan shacabkeena difaacno sidaas ayaa howlgaladii horena loogu sameeyey haddana maanta la sameeyey maanta deegaanka bood waxaa laga reebay nimanka shacabka ay soo dhaceen ciidanka halkaas deganaan iyagoo dhanaa ka reebeen dhinaca kale waxaana maxaan ku idhahdaa ciidamada dawladda xoogga dalka soomaaliyeed guushada kontaneerwalayaad iyo guushada tobanaad oo la wareegay iyagaa soo baaray wixii cadowga ku jiray oo dhan waana ka wada carareen alxamdulilah wax dhibaataa ma jiraan arigii oo shacabka ay ka dhaceenna waa lasoo celiyey inta badan marka hal qof oo xoolaha ay ka dhaceenna meesha ay ku direen oo isagoo xoolihiisa ka dhacsanaya ayay dileen sidaasaan ugu gurmanay ciidamadaana maaragtay howl badan halkaa ka qabtay insha allah walahi waa hadda ilaa iyo boqol neef camal aa laga soo badbaadiyey adiga xoogaa kale ooba oo kasii badan intaas oo laba boqol ku dhawaada iyo haddaysan ka badnayn bana waa way la carareen laakiin hadda laba boqol camal aa laga soo badbaadshay marka kolley iyo kolley waxaan rajaynayaa in maxaan ku idhahdaa aysan dib dambe u dhicin oo maaragtin oo aan had iyo jeer shacabka insha allah aan ka warhayno mar walba oo maadaama ay nimankaani niman tuuga ah oo xoolaha ay shacabka inay dhacaan u u soo istaagay ay yihiin annaga hadda ciidanka codka dalka soomaaliyeed waa iska horimaad oo hadda meeshaasay kala hor yimideen ma jirto laakiin shacabka ay xoolaha ka dhacayeen oo iyagana damcay inay iska difaacaan ayay hal qof oo shacabkaas oo xoolaha lahay ah ay dileen iyagana maxaan ku yidhahdaa laba nin oo kale laga dilay oo ay dileen nimankii maxaan ku yidhahdaa shacabka ahaa ee xoolaha ay difaacanayay markaan anagu gurmad ahaan ugu tagnayna maxaan ku yidhahdaa xoolihii qaar bay la carareen intii kalena waa ka carareen marka sidaasaa loogu soo badbaadshay deegaanka wadxana maxaan ku yidhahdaa wax cadow oo hadee loogu tegayba ma jiraan maxaan ku yidhahdaa mar hore ay ka farxadeen mar alle markii ay buuxa baabuurta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed naqleen lama sii jooginba annagu ilaa hadda waxaan gacanta ku haynaa deegaanka la yidhaahdo ceelgorof iyo deegaanka la yidhaahdo bood ayaan gacanta ku haynaa wadxana maxaan ku yidhahdaa waa meelaha ay dhuumashaalka ku yimaadaan iyagana hadduu ilaah yidhaahdo wakti dhow ee gacanta inay toos usoo gashaan rajeynayna insha allah
magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka bilaabatay afurin loo sameynayo dadka danyarta ah ee magaaladaasi ku nool gaar ahaan kuwa kasoo barakacay abaaraha ka jira gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka taakuleynta guddi loogu magacdaray ee gobolkaasi baay ayaa waxaa uu warbaahinta u sharaxay qaabka loo afuriyey qaabka afurinta dadkaasi loogu sameynayo danyarta ah
kolka hore mayma hadileh dadka masaakiintaan isan araga hoytaan lankii afurtaan unsuubi lankii ilaahay iswalsii mudow masaakiinta e talaadaysan afurka unsuubiyi ilaahay ku jazaayo xaruntan hadduu ina roogna oo xaruntii abxunaan ah oo walbadan agoonta lahaka dhagaalay walbadan masaakiin lahaka kori agoontii inta ku bati geeka dad oo hogaamiye leh iyo haddana ka darsati dadka masaakiinta ah in afran soo bido oo ummadda islaamka aan dhayliido waa inshaanto tahajugeriye oo walaasweydii walamisku koynahe hadeera leegmaray oo ummadaas dhuudiyo hoyo hor sugna allah jazaayo eedan ka ammaanana masaakiintiyo dhuudiyaan agoonti i haayaan eedan ka ammaanana waana haka dhawaayana dadkaasi waxaynu u diyaarinay afur oo ka kooban bariis iyo timir iyo sharaab iyo moos iyo mushaariyo oo qofkiiba la siinayo saddex boqoloo garaamoo bariisa oo hilibkiisa iyo khudaartiisa wata waxaan ugu talagalnay dadka sooman in lagu afuriyo waa mashruuc waxaa ku tabarrucay mashruucaas markas amiir salmaan bin cabdilcasiis jazaahu allaahu khayr aljaza waxaana fulinaysa jimciyatu xunayn alkhayriya oo ay ku fulinaysa muxuu xarunteeda ee magaalada baydhabo ku taallo ay ku fulinayso barnidana na sii tamirana na sii hibana na sii biyona na sii waahean ma hasantin gobolkiigu dabalaa itid shaliiha maahaysan sii diibaanay gobol
waxa ay ahayn qaar ka mid ah dadkii ka faaideystay dadkii afurinta loo sameeyey ee magaalada baydhabo iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka guddiga taakuleynta gobolka baay oo ka hadlayay afurintaasi iyo sida ay u qorsheeyeen heerka shaqayrista marka laga hadlayo dalka aada ayay u liidataa taasi waxa ay sababtay in dhallinyaro badan oo waxbartay iyo kuwo kaleba ay shaqa la-aan ku yihiin gudaha dalka magaalada kismaayo qaar ka mid a dhallinyarada waxay samaysteen in ay isku tageen fursado shaqayn ay abuurtaan oo ay ku dabaraan nolol maalmeedkooda wariyaha iyaga aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan waxuu ku eegayaa bal dhallinyarada muruqmaalka ah ee magaalada kismaayo ku nool gaar ahaan kuwooda dhagaxa jebiya ee noloshooda ku maaraya maalintii dad kale soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro ayaa waxay ka shaqaystaan jebinta dhagxaanta lagu dhiso guryaha ee magaalada kismaayo kuwaasoo inta badan dhibaatooyin kala duwan kala kulma goobaha ay ka shaqeeyaan waxaana ku dunta buuraha ay dhagxaanta ka qodayaan haddana ma helaan cid ka caawisa halkani waa dhagax jebinta jamaluubi ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo waxaana indhahaagu ay qabanayaan dhallinyaro ku mashquulsan jebinta iyo diyaarinta dhagxaanta guryaha lagu dhisto mar aan booqday halkaasi oo duleedka kismaayo shan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid a dad ka shaqaysta halkaasi waxaana ay iga warrameen xaaladaha ay ku shaqeeyaan magacay waa faysal cabdiluur
anoo ka mid ah dhallinyarada kismaayood bilaa shaqala-aan markay nagu dhacday oo aan waxaan ka shaqayno weynay cid aan u shaqayno iyo waxaan qabanno ilmana biil ay nala sugayaan aan dhagaxa sirasa ka soo raadin nolol maalmeed laba dollar saddex dollar wax la mid ah baan ka helnaa saas la-aanigeed baan buuraha iyo heelaanaha uga dhacaynaa uguna rafaadaynaa waxaan ka codsanaynaa adduunka iyo wixii naga naxaya oo islaam ah in ayna caawiyaan oo qalabka dhismaha iyo qalabka ee, aan ku shaqaysanayno iyo kabaniyaashii alaabta xoogga leh inay noo keenaan waxaan kala kolanaa waa nagu duntaa waa ku rafaadnaa waa ku murmuruxnaa dhibaatooyin badan baa naga soo wajaa haddana naguma filna wixii aan ka helno waxaan ku baaqahayaa wixii islaam ah ama dowladda inay naga soo gaadho oo wax noo- noo qabato sidaa arkaysa mar dhow ayay soo duntay muddaada saddex bilood ayay duysan tahay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii saddexaad ayay soo duntay Eh, sida inta badan hadda waxaa laga jibiyaa dhagaxan weyn oo gudaha qaranmaya wax ku dhinta malaha laakiin way jiraan hadda ka hor isla meesha aan taagannahay dad ku dhinta way jiraan dhallinyaradan ayaa kuu sheegaya in loo baahan yahay agab u fududeeya jebinta dhagxaanta waxaana ay goobtan ku caan tahay diyaarinta dhagxaanta qorqorka loo yaqaan ee guryaha lagu dhisto waxaana ay ka mid tahay goobaha taariikhiga ah ee ku yaala magaalada kismaayo iyadoona dadkan waxyaabaha ay ka helaan halkan ay ku maareeyaan noloshooda aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu marti qaaday dhigiisa wadanka ruushka valadimir putin waxaanaay ku kulmayaan magaalada baris ee wadankaasi waana kulankii ugu horeeyay ee dhex maraya madaxweynaha la doortay ee wadanka faransiiska emmanuel macron iyo valadimir putin cali cabdulqaadir cali ayaa warbixintan ku eegaya
madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron ayaa lagu wada indhigiisa wadanka ruushanka valadimir putin uu ku martigeliyo meel u dhow magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska gelinkii dambe ee maantay waa kulankoodii ugu horreeyay yeelanayaan labada mas-uul tan iyo markii bilowgii bisha la doortay madaxweynaha cusub ee wadanka faransiiska emmanuel macron intii uu socday ololaha doorashada ayuu madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin waxa uu martigeliyey hogaamiyaasha midagta fog ee faransiiska marin labeq halka kooxda macron ay ruushka ku eedeysay inuu kusoo qaaday weerar dhanka internetka ahi oo soo lalaabtay baris iyo moscow ayaa muddo dheer ku kala aragti duwana arrimo ay ka mid tahayeen qaabka loo xalin karo colaadda soo noqota ee ka taagan waddanka syriya iyo qabashada ruushka uu qabtay gobolka kremia balse kulanka labada hogaamiye ayaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid isbarasho ah hase ahatee dhanka kale waxaa u muuqda mid sirgaxan kadib markii ruushka uu sida muuqato taageeray haweenaydii doorashada madaxtinimo kula tartantay madaxweyne Ema- emmanuel macron-ka wadanka faransiiska madaxweynaha cusub ee faransiiska ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay wadahadal uu la yeesho dhigiisa wadanka ruushanka valadimir putin iyo bilow cusub hogaamiyaasha martiqaadka uu macron u sameeyey madaxweyne putin ayaa waxaanu ku jirin casho sharafta madaxda caalamka loogu sameynayo madaxtooyada faransiiska taa beddelkeeda waxa ay labada hogaamiye ay ku wada qaadan doonaan goobta lagu magacaabo versalis halkaa oo madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin uu xariga kaga jari doono bandhig ku saabsan xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal waa ruushanka iyo faransiiska
warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho waanaga intaa dowsaga waxay dib ka heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho net